wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maqribkii caawa xilliga muqdisho qarax iyo rasaas laga maqlay magaalada gaar ahaan agagaarka xarunta weyn ee hay-adda nabad sugidda iyo hotel cusub oo dhowaan laga furay magaalada kaasoo lagu magacaabo dorbin hotel waryaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa haatan khadka si toos ah ugu jira cabdulqaadir maxaa faahfaahin ah oo ka haysa qaraxaasi iyo rasaasta laga maqlay caawa magaalada
waad mahadsan tahay qarakhyo iyo rasaas ayaa salaadii maqribka muqdisho laga maqlay meelo kamid a qaraxa koowaad oo dadka muqdisho meelo badan ay ka maqleen wuxuu ka dhacay xarun ku dhow hay-adda nabad sugidda xarunteeda weyn ee habarkhadiijo loo yaqaan isgoyska ama halka loo yaqaan kilometer zero hotel dhowaan laga hirgeliyay halkaasoo hotel darbi la yidhaahdo waxaana sidoo kale meesha ka dhow wasaaradda caafimaadka ay ku leedahay lama oga khasaaraha iyo waxa ay la egyihiin laakiin qaraxba halkaasi ka dhacay rasaas ayaana laga maqlayaa oo ka dhacaysa deegaankaas ama goobta qaraxuu ka dhacay waxaa sidoo kale isrisaaseyn ay dhex martay ciidamada amniga koox habaysan uu ka dhacay meel aada loo ilaaliyo albaabka ama halka loo yaqaano sayidka laga gala dhanka madaxtooyada iskoornimada ka dhacay rasaas ayaana halkaasi ku dhex martay ciidamada amniga iyo koox hubaysan lama oga in kooxda hubaysneed ay ka gudbeen xaruntan kontarool ee albaabka laga gala madaxtooyada sayidka loo yaqaan sidoo kale waxa ayna risaas laga maqlay halkan loo yaqaano iskuulka raaga ugaas oo aan ka fogeyn isla sayidka dhanka wadada dhinacan bari ka jira isla markaana wado kaloo madaxtooya soo gasha ah waxaa hadda dhacaysa risaas laga maqlayo dhinaca madaxtooyada gaar ahaan raaga ugaas iyo sayidka risaas ayaa weli laga maqlayaa waxaa sidoo kale risaastu meelaha qaar si goosgoosa looga maqlayaa hotelka dorbin ama xaruntan weyn hay-adda nabad sugidda khadiijo oo qaraxa uu ka dhacay qaraxaasoo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaxaa laga soo buuqiyey hay-adaha amnigu wax xog ah oo weli hayaan marka loo eego xaalada taagan way adag tahay inay warbixin kusiiyaan sidoo kale waxaa aada u adag isgaarsiinta meelaha qaar mashquul badan gaar ahaan goobaha wax ka dhacaan ila kuwa amniga ah iyo dad ka dhow goobta waxay sheegeen in qaraxa ka dhacay hotel dorbin iyo xaruntan habalkhadiijo ah ku dhegan dhismahan in gaarigu uu qarxay islamarkaana intaa kadib jahawarar meeshuu ka dhacay wasaaradda caafimaadka ina meesha ka dhow dadka qaar waxay sheegayaan in qaraxa saameyntiisa weyn hotelka dorbin albaabkiisa hore u ahaa gaar ahaan dhinaca laamiga in qaraxu ka dhacay oogay khasaaraha iyo iyo inta uu la egyahay marka weli habada ayaa ka dhacaya magaalada hay-adaha amnigu wadooyinka iyo hareen feejignaa badan ayaa jirta lama ogana ilaa i hadda khasaaraha iyo meelaha saxda ee kala jooga marka loo eego risaasta ka dhacaysa magaalada waa mahadsanta cabdulqaadir dhegeystayaal wixii faahfaahin ah oo qaraxaasi caawa ka dhacay muqdisho kusoo kordha waxaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddeenan fiidnimo